Kulamada baarlamaankii sideedaad oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey xuquuqo mushaaraadkooda ka mid ah oo ka maqan. Xildhibaanadani ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ka filayeen in ay siiso xuquuqahooda islamarkaana haatan oo ay jirto muddo sanad ku dhow in la siiyo iska daayay laga celiyey xafiiska madaxweynaha ayna ishortaageen xubno ka hoshaqeeya madaxweynaha iyadoo loo diidan yahay in cabashadooda ay gaarsiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana ay ku nuxnuxsadeen in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu horey ugu ballanqaaday in xuquuqahooda uu siin doono islamarkaana ay heli doonaan guryo ay ku noolaadaan
nasiib daro laakiin madaxweyne iyadoo hadda sanad laga joogo ilan febraayo ay ahayd markii sideedeedii ayaa doorashadiisa ahayd febraayo hal bilaa ka dhima hadda december aan ku jirnaa ilaa hadda madaxweynaha horta lama kulmin nasiib wanaag ma hi- ma dhicin dhowr goor una ballamiyey ballan baa naloo qabtay madaxweynaha nalama kulmin codsigeennana meel walba waa gaartay dukumeentiaan u dirnay codsigaan u dirnay inaan la kulanno ma dhicin sidoo kale ra-iisul wasaarihiisii waxaan ahayn dowladdii dadkii taageerayay oo u sacabtumayey oo ra-isul wasaare intii lasoo arkay ninkii ugu fiicnaa uu ahaan tilmaamaynin isaga naftiisana ma suuragelin balse hadda hadalka waxaa naga keenay een, waad ogtihiin laba maalmood ka hor miisaaniyaddii laba kun iyo siddeed iyo toban la ansixiyey waxaa nagala ballan qaaday in miisaaniyaddaas lagu dari doono xuquuqdeenii oo aan heli doono iyadana weli ma dhicin waxaad tidhi haddaan guulaysto oo ilaahay ugu guuleeyo madaxtinimadan waan isla qadayn waxaan samayn doonaa inaan daryeel u sameeyo xildhibaanadii sideedaad oo guryo u dhiso oo gunno ay qaataan een, maadaamay dalka xaq ku leeyihiin oo meelo xun qaar dhintay qaarna ay ayagoo curyaameena ay joogaan oo waxba qabsan karin maanta waxaan samayn doonaa daryeel inay qaataan gunnadii horeo ka maqneedna aan siiyo sidaas ayaad tidhi ilaahayna waa kuu ducayna maalintaas waad ogeed ilaahayna waana maqli marka maantood ilaahay kugu guuleey horta waxaa nasiib darraa inaad maantoo hal sano iyo siyaado madaxweyne tahay ballanqaadkaasna aad samaysay inaan kula kulmi weyn iriddaadaana la ku celshay waa xogaymahaagaana celiyey mudane madaxweyne horta taas waa tabanaynaa waa kow midda labaad waxaa waa waa la xuquuqdii waa la bixiyey ee wixii waa la bixiyey annaga toban iyo sagaal biloodaan ku leenahay dowladda xaqayna hana siiso wixii iyadoo ay bixisay ha caddayso iyada haddii ay wax bixisay waxbaan bixinay leeyihiin haddii annagu ay magacayna ay wax ku bixisay ha sheegto haddii aysan magacayna wax ku bixinay annaga xuquuqaan leenahay xuquuqda inay
xildhibaanada baarlamaankii sideedaad intooda badan ayaa ku dayacan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka halka kuwo kale loo bartilmaamsaday shaqadii ay ka soo qabteen dowladda soomaaliyeed kuwaas oo bartilmaameedkaasi qaarkood ay u geeriyoodeen kuwo kalena ay ku waayeen lixaadkooda waxaana laga dhursugi doonaa cabashada maanta ay jeediyeen sida uu wax uga qabto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo